Degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa laga dhagax dhigay xarun lagu xanaaneyn doono dadka ka xanuunsan dhimirka ee ku nool degmada Carmo iyo deegaanada hoos yimaado. Xaruntan oo laga dhisayo goobo waxbarasho, caafimaad iyo deegaan ayaa noqon doonto goob lagu daryeelo dadka dhimirka ka xanuunsan si ay u helaan caafimaad, waxbarasho iyo deegaan ku habboon. Sheekh Faarax Ow jaamac, Sheekh Raage Yuusuf iyo Suldaan Maxamed Ibraahim oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha xaruntan ayaa dadka muxsiniinta ah ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaheeda.
ilaaha ina waafajiyey maanta inaan dhagax dhigno ee, markaska carmo oo lagu xanaaneeyo dadka dhimriga qaba maaragta dadka dhimriga dadkaasoo aynu ognahay inay daryeel la yihiin xal mujtamac iyo maaragtay meel walba maaragtay dayacood uu ka muuqdo in halkaa lagu xanaaneeyo insha allahu mashruuciina maanta waa annagaa dhagax dhignay waana khayr u furan ninkii maaragtay maal gashanaya insha allah waana meel maaragtay aanu ku doorannay inay u dhowdahay magaalada u dhow aan wax badan oo mataqaan dadka mataqaan stresska ama buufiska ama khaayirka ama waalidu inay bulshada ku soo badanayso dad la yaqaan iyo dad la aqoon oo mataqaan laamiyada iyo wadooyinka iska haya marka sidaa daraaddeed walaalayaal insha maadaama muslimiin nahay dhexdeenna waxaa laynooka baahan yahay racaayo iyo daryeel sidaa daraaddeed bu- sidaa walaalaheen ba inoo sheegeen aan arrintaa insha allah si isla- islaamnimo ah oo muxsinnimo ah aan uga qayb qaadanno maxaa yeelay waa wax ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada iyo aakhiradaba labadaba inay wax weyn ku helayno ilaahay subxaana wa tacaala ilaahayna ajar iyo abaal ayna kaga helayno dadkeenna mataqaana bulshadeena soomaaliyeedna ay noqonayso dad mataqaana meel loogu day- lo- lagu hagaajiyo oo lagu daryeelo oo ricaayadooda iyo mataqaana ilaalintooda ay ku caafimaadaan oo hadhow bulshadaas ay noqdaaneen dad dad markaa dadkooda iyo dalkooda dadkooda la midooba oo insha allah ummaddii wax u qabta oo mataqaana mustaqbalkiisa adduunyo iyo kii aakhiraba shaqeeya sidaa daraaddeed walaalayaal insha allahu tacaala sida akhyaarta way noo sheegeen arrintan iyo insha allahu tacaala dhammaantii aan ka wada qayb qaadanno wuxuu ku yaalaa meel ku habboon dadka eh, noocaas ee aan buuq lahayn ee magaalada eh, cirifkeeda ee masaajidkii weynaa ee eh, masjid dacwo u dhow yahay Eh, markaskan waxaynu rabnaa haddaynu nahay bulshada reer puntland iyo dadka khayrka jecel ee soomaaliyeed si guud inaynu eh, dhismihiisa qayb ka noqonno waynu ognahay dadka madaxa ka xanuunsan bulshada dhexdeeda lagu sii daayaa caruurtaa dhibta qof kasta oo xanuunsan waxaynu aragnaa oo ama gidaar eh, jiifa ama caruur dhagxinayso marka dadka iyaga ah cid u maqan ama meel lagu ogyahay waa dhif iyo naadir markaynu fiirino deegaamadeenna marka waxaa la rabaa qof kasta oo muslima oo muxsina oo doonaya inuu wax horumarsado dunidan maanta waxaa la joogaa oo maalmo yar inuu mashruucan qayb ka noqdo mashruucani waa dhulkan aadka u weyn Xarunta daryeelka dadka dhimirka ka xanuunsan ee laga dhagax dhigay degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa waxaa baahi badan u qabay dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool gobolka Bari.